الحمد لله العليم الحكيم العلي العظيم خلق كل شيء فقدره تقديرا وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا أحمده على صفاته الكاملة وأشكره على آلائه السابقة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير وسلم تسليما إخواني إن شهركم الكريم قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا الثمن الغليل فمن كان, من فمن كان منكم محسنا فليحمد الله على ذلك وليسأل القبول ومن قبول ومن كان منكم مهملا فليتب إلى الله وليعتذر من تقصيره فالعذر قبل الموت مقبول إخواني إن الله قد شرع لكم في ختام شهركم هذا أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد بارك الله فيكم وإن أقنهي وحله بو caawa uu baan jiraan filayaa inay rabadaan tahay berri uun allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu qadaray in badan oo inaga mida inaynu soo gaadhno bisha aakhirkeeda rabbina subxaanahu wa tacaalaa amba rasuulkiisu wuxuu waajibiyey bishu markay dhammaato intaan la tukan salaada ciid alfidriga inaynu iska bixinno sakaatulfidriga ama sakadii qofku uu ka bixinayay jidhkiisa amba naftiisa sakaatulfidriga xukunkeedu waa farad waajib weeye waxaana farad ku farad yeelay muslimiinta rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu farad yeelo amaba uu amraa waxa uu leeyahay xukunka alle wuxuu amray oo kale subxaanahu wa tacaala amba uu faray waayo rabbi wuxuu yidhi man yudici rasuula faqad adaaca allah waman tawallaa famaa arsalnaaka calayhim xafiida qofka rasuulka ilaahay adeecay oo u hoggaansamay waa qof alle u hoggaansamay qofka jeestana adiga kuma naandirin inaad ilaaliso markale rabbi wuxuu ihi subxaanaه watacaala wman yushaaqiq الrasuula min bacdi ma tabayana lahu اlhuda qofka rasuulka ilaahay dhinac mara intuu hanuunku u cadaaday dabadeed wayatabic gayra sabiili اlmu'miniin dariiqa mu'miniinta midaan hayna mara nuwallihi maa tawallaa waxaanu la xidhiidhin doonaa wuxuu la xidhiidhay wa nuslihi jahannam wa saa'at masiira marka aad bay u khatar badan tahay khilaafka la khilaafo rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu buu alla yidhi subxaana wax rasuulkaa laydinla yimaado qaata wuxuu idinka reebana ka hadha sakaatulfidrigu waxay waajib ku tahay qof kasta oo muslimiinta ka mid ah qof walba waa uu ka duwan yahay waajibyada kale oo waajibyada kale qofku haddaanu qaangaadhin iyo haddaanu cadi lahayn midna kuma waajibo laakiin sakaatulbidrigu waxay kaga duwan tahay qof yar iyo qof weyn labadaba waajib bay ku tahay lab iyo dhadigba addoon iyo xor labadaba waay xadiidkii cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين قف كسر مسلمين تكمل أه ولا قليه وأنا متفق عليه قف كسر مسلمين تكمل ولا قليه أحد من المسلمين طيب ilmaha uurka ku jira lagu yeelan maayo haweenadu hadday uur leedahay ilmahanay caloosha ku sida la odhan maayo ka bixiya sakaatulfidrigi laakiin qofku hadduu doono wuu ka bixin karaa waxaa laga wariyey cumaan radia allahu canhu inuu ka bixin jirayba ilmaha caloosha ku jira laakiin waa iska mustaxab marka yay waajib ku tahay qofku wuxuu ka bixinayaa naftiisa awalan sidoo kale wuxuu ka bixinayaa cidda masaariiftoodu iyo nafaqadoodu ay waajibka ku tahay waxaase noqdaan aba qof ehelo qaraaba ha noqdo aba ubadkiisa ha noqdo maaragtay hadday iyagu awoodaan inay iska bixiyaan baa wanaagsan bay ahlucilmiga qaarkood ay qabaan inuu qofku naftiisa ka bixiyo waayo asal ahaan cidda lala hadlayaa waa qof kastoo muslim ah cidday waajibka ku tahay waa qof kasta oo haysta maalinta iidda iyo habeennimadeeda wuxuu cuni lahaa isaga iyo cidduu mas-uulka ka yahayba oo maalan qofku hadduu haysto wax qof keliya sekadiisa ku filan ambaba markuu intaa ka jaray qadarkii la bixin lahaa wuxuu u hadhay hadday ka yaraadaan intaa u hadhay unbuu bixinaya intaa kuu hadhay ayuunbaad bixinaysaa waayo waajib kasta marka awood loo waayo wuu dhacaya maalan waxaad haysataa shan kiilooyoo beriisa shan kiilooyoo beriis aad haysataa saddex afar qof baa tahay toban kiilo baa laydinka doonaya oo laba kiilo iyo badhbuu qofkiiba bixinaya waa inaad habeenkaa ciidda iyo maalnimadeeda intaynu ku filan waa inaad ka jarto intaan aad haysato wey intaa markaad ka goyso inta soo hadha ayaad bixinaysaa sakaatulfidrigaagii amba ha wada gaadho amba yay gaadhin ilaahay kuguma addoonsan waxaanu kuu dhiibinba rabbina wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fataquu llaaha ma staactum alle waxaa uga baqataa subxaana wa tacaala intaad awoodaan oo adiga arkaya salaada taagni ku tukadaa layna faray haddaynu istaagi kari weyno waa inaad fadhiga ku tukato fadhiga haddaad kari weyno waa inaad jiifka ku tukato istidaaca laga hadlay nabigu sal alla alay wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum waa xadiis muttafaqun calayhi macnaa haddaan shay idin faro oo idin amro shaygaa waxaad kala timaadaan intaad awoodaan ee aad kari karaysaa ayb marka qofka muslimka ah ee iska barlaawaha ah amba qaadamadharga ahi waxba yaanu warweri soomkaaguna uma daldallaan doono sakaatulfidriga haddaad bixin weydo xadiidka tilmaamaya inuu mucallaq yahay waa aciif idan haddii aanad awoodu haynin aad sakaatulfidriga iska bixiso soomkaaga waxba u dhibi maayo ma saamaynayo xikmadda ku jirtaa way iska muuqataa oo waxa weeye in dayooga muslimiinta ee baahan loo samafalo iyo maalintaa ciidda in laga ilaaliyo inay dawarsadaan waxaa la doonayaa muslimiintu maalintaa farxadda inay wada wadaagaan amba farxadda ay qaybsadaan kooda qaniga ah iyo kooda dhexe iyo kooda saboolkiihiba ka saboolka ah waa in maalintaa sakaatulfidriga uu ka dhargowye wax ku filan waa in la siiyo oo ay muslimiinta faraxa la qabsadaan waayo ciidana waa inay noqoto mid muslimiintu ay wada leeyihiin wayakuunu ciidan liljamiic ta kale waxaa ku jira maaragtay akhlaaqda wanaagsane waxbixinta ah waxbixintu waa dhaqan wanaagsan akhlaaq wanaagsan weeye kacba xikmadda labaad ee ku jirta rasuulku caddeeyey sala allahu calayh wasalama waxa weeye in qofka muslimka ahaa ee soomanaa waa bini aadam bini aadamkuna waa gefma waaye qalad lagama waayo amba ficil ahaan ha u qaldamo amba hadal ahaan ha u qaldamo amba gaboodfal iyo dayacaad ha sameeyo markaa waxay u noqonaysaa qofkii shay lagu dahirayo oo qaladaadkuu sameeyey intuu soomanaa ayaa lagaga maydhaya ayb ibnu cabbaas radia allaahu canhuma farada rasuulu llahi sal l slam sakaata alfidri duhrata lisaa'imi min allagwi warafat macnaa soomka wuxuu rasuulka ilaahay u farad yeelay amba u waajibiyey duhratan ay tadhiiran lisaa'im macnaa dahirid qofka sooman lagaga dahirayo amba lagaga nadiifinayo hadalladii xumaa iyo hadaladii xambaarsanaa macno aan wanaagsanayn arafat waxaa la yidhahdaa horta galmada amaba haasaawaha gogoldhigga u ah galmada la yidhaahdaa wa ducmatan lilmasaakiin masaakiintana quudin buu u yahay ogoobay sakaatulfidrigii faa'iidadiisu qofkay ku soo noqonaysaa waa qofkan bixiyey ee soomanaa kuwan kalena waajibkii ilaahay saaray subxaanahu wa tacaala ayaa lagaga gudaya rasuulku faman adaaha qabla salaati fahiya sakaatun maqbuulatun macnaa qofka bixiya salaada ciidda intaan la tukanin waa saka la aqbalay waman adaaha bacda salaati fainahaa sadaqatu min asadaqaat laakiin qofku hadduu uu bixiyo sakaatulfidriga markii iidda la tukada kadib sadaqad caadiyay noqonaysaa waxay la mid noqonaysaa uun haddaan cudurdaar jirin sabab sharci aanay dib ugu dhicin masaakiinta meelaha taagtaagan gambooyinka la siisiinayo ayuunbay la mid noqonaysaa faman adaaha qabla salaa qofka hadduu bixiyo salaada ciidda intaan la tukan weyey macnaa ciidda halkii aad ku tukanayso weli haddaan laga tukan maalan goobaad ku tala gashay in aad ku tukato meelaha kale haddii la doono haba lagu tukado amba meel kaleba joog oo magaalooyin kaleha lagu tukado halkaa aad doonayso inaad ku tukato mar haddaan lagu tukanin sakaatulfidrigaagii wakti ayaad u haysataa laakiin waxaa dhacdaa dadku had ee jaraale waxay iska jecel yihiin cid gaara inay siiyaan sakaatulfidrigooda amba qof jaara ha noqdo amba qof ehelka ah ha noqdo amba qofkuu caadiyan u sii jiray sanadkiiba sakaatulfidrigiisaba ha ahaatee waxaa la doonayaa uun intaan waktigu kaa dhammaanin sakaatulfidrigaaga inaad siiso ciddii aada ugu tala gashay ee xaqana u lahay bisharti waa inay dadka xaqa u leeyihiin ee masaakiinta ah waa inuu gaadho intaan salaada ciidda la tukan qofkii waa inuu isaga ay gaadho sakaatulfidrigu amaba cid ay cid uu soo wakiishay waa inaad ugu dhiibto hadduu kaa fog yahay lamaanta isgaadhsiintaa iska fara badan telefoonnadan la isticmaalayaa waa inuu ku yidhaahdo hebel amba heblaayo iigu dhiib sakaatulfidrigii isaga ayuu guddoomaya qofkaa uu wakiishay baad ugu dhiibaysaa laakiin haddaad sakaatulfidrigii uun haysatood iska laalaadiso salaadiina takbiirta ay kuu baxayso way kugu dhimanaysaa expire date bay leedahay way dhimanaysaa waqti aanay dhaafin baa jirta waqtiga aanay dhaafin waxa weeye salaada ciidda haddii imaamkuba allahu akbar yidhaahdo way gubanaysaa sakada marka intaan imaamku salaada gelin iska bixi haddaad weylakaad ugu tala gashay miskiinkii kuugu dhow ayaad siinaysaa kaasaad siin doontaa insha allah dayib nooca la bixinayaa muxuu yahay jinsulwaajib baa la yidhaha fi lfitra nooca la bixinayaa waa cuntada bini aadamku cunaa fahuwa acaamu aadamiyiin cuntaa layidhi amba timir ha noqdo amba daqiiq ha noqdo amba sareer ha noqdo amba beriis ha noqdo ama sabiibba ha noqdo dukaanka tagta sabiib baad soo iibin kartaa weligaa sabiibba ku bixisa sakaatulfitri maya kumaad bixin baa laga yaaba sabiibkuu ku baxayaa waxaad ku bixin karaa caano booraha alaabta caano la fadhiisiiye waktigii rasuulka lagu bixin jiro la qalajiyo waxaa kaloo lagu bixinayaa qamandida iyo wixii la mid ah ayaa lagu bixinaya waa cuntada bini aadamka cunaa lagu bixinaya laguma bixinayo cunto kale haddaad tidhaahdo abaar baa dhacdayoo xooli baa kaa gaajoonaye buur cawsaan kuu soo raraya amba gaadhi bar ah oo sakaatulfidrigayga ha noqdo sax ma ansaxay ma yasix ma ansaxayo teeda kale dee lacagtuna ku bixi mayso lacagta miyaa la cunaa weligaa xaba dollar ma cunto abadan dollar miyaa la cabaa mise waa la cunaa waa wasiib waxbaa lagu iibsadaa laakiin wax la cuno iyo wax la cabo maha shilinna lama cuno dollarna lama cuno lama cuno marka laga hadlayo cunto maha waa cunta waa aynu yahay dayib markaa lacag lagu bixin maa dadka qaar baa iska fudaysada oo yidhaahdo maaragtay qofkan miskiinka a lacagta ama u faa'iido badan oo waxyaaba badan buu siisanayaa adiga laguguma adoonsan inaad lacag bixiso teeda kale fadhiiso fadhiiso iska fadhiiso fadhiiso waa lagu siinaya ayib qofka miskiinka ah waa in raashinkaa la siiyo dadku waxay leeyihin lacag buu u baahanyay lacagtaha islaamku wuu siiyey allah abuurtay miskiinka adigu ugama naxariis badid ugamana xogagaalsanid rabbi baa kaaga naxariis badan oo rabbigu wuxuu u waajibiyey sakaatulfitrigana inaad siiso sakaatulmaalkana inaad siiso sakaatulmaalkaagana inaad siiso xaq buu kugu leeyahay galaamadan ciidun la bixinaya ha eegin waa inaad sakaatulmaalkana bixiso kunka doolar aad haysataba misaakiintu waxay ku leeyihin shan iyo toban doolar hadda kunkii doolarba adigu mali shan iyo kunkao dhan mali haysasiini boqol kunoo doolar baa accountka igu jira iyo toban kun baa igu jira iyo wax la mida kunkiiba shan iyo labaatan cid kala ahayd ciddaa lahayd waa inaad siiso waa inaynu ogaano wey oo xaqa lagu leeyahay maalka aad leedahay idan adigu maalkii lagu bixin maayo dharna lagu bixin maayo gogolla lagu bixin maayo weelna lagu bixin maayo waayo lama dhaafayo arintaa rasuulku cayimay sal allahu alayh wasalam falaa tatacaddaa maa cayanahu rasuulu sal allahu calayh wasalam qiimana lagu bixin maayo laga aqbali maayo haddaad qiimo lacag ku bixiso lagama aqbalay waktigii rasuulka ma lacag baan jirin sakaatulfidriga la waajiba way jirtay lacag weliba ka qiimaboodan adduunyada tan taalle xashiishka ah baa taallay waktigii rasuulka lacagta isticmaale waxay ka samaysnayd dahab haddaad maqasho diinaarku dahab buu ahaa dirhamka haddaad maqashona silfar buu ahaa amba fidda ayuu ahaa lacagahaasaa yaallay haddii lagu bixinayo waxba ilaahay kagama qarsoonaa ilaahay rasuulkiisa sal allahu alayh wasalam waxaa rasuulku sakaatulfitriga ina farin inaad ku bixinno iyo inaad lad ku bixisaa toonaa ku anfici maayo man camila camala laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa radd qofka ilaahay diintiisa wax ku soo dara aan ka mid ahayn lagaama aqbalay ogow had iyo jeer alowa inaad qaadataan nebi muxamed markuu joogay wixii diin ahaa unbaa diin ah taasunbaa diin ah ayib xadiiska muslim baa soo saaray asalkiisuna saxiixaynku sugayay idan markaa lacagtan iyo waxyaabaha dadku ay ku meeraysanayaan waa in la iska daayo xataa qiimo lacag in lagu bixiyaa waxay khilaafsan tahay camalkii asxaabta ila rasuulku calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiina min bacdihi isaga laftigiisa ma waafaqsana ta kale sakadu waa cibaado waajib ah waa cibaadatun mafruuda cibaadatun mafruudatun min jinsin mucayan macnaa jinsi gaarana waa lagu xadiday falaa yujsiu ikhraajuha min kayri اljinsi اlmucayani kama laa yujsiu ikhraajuha fii kayri اlwaqti اlmucayan saaxil aan loogu talagelin haddaad shuwaal tidhaahdo sakaatu fidrigii baan bixinaya macquul maa iiaataasikaatufidrigiimabiinaya macquul ma allahuma ilaa haddii adiga oo socod ku jira amba safar ku jira ay bishu bilato magaaladiina ka tegay reerkiina aan gaadhin amba magaaladii aad ka tagtay reerkaagu magaalo kala yaalaana aanad gaadhin haddii waktigu dhammaado cudurdaar baad haysataa markaa tagtumaad bixinaysaa inta badan dadku waxay isweydiiyaan isagoo magaalada jooga buu ka imanayaa miigii oo kale maalan amba magaalo kale uu reerku degay uu ku imanayaa wuxuu leeyahay reerkii waruma hayo wax gabal ugu dhacay sikaatulfidriga miyaan ka bixinaya haddaad adduun kaga timi iyo lacag iyo raashin u sheegoo iska bixiya dheh iyaga wakiilo anna igu dara dheh ila waa niya cibaada ma og tahay laakiin reerkii waruma hayo idan ka bixin maayo anubaa iska bixinaya sax maaha sax maaha waxaana la siinayaa qof kastoo miskiin oo u baahan xataa dadka ehelka ah haddii aanad adigu masruufi karin oo aanad nafaqayn karin sakadana waad siin kartaa mar hadday sabool yihiin adiguna awood aad ku masruufta aanad haysanin waad siinaysaa markaa sakadii laguma bixinayo bahashan sonkortuna kuma baxno dadka qaar baa u arka inay sonkortu maaragtay daruuriyaadkeennay ka mid noqotay waa run safar kastaoo reer loo qaadayo amba magaalo ha jooga amba miyi ha jooga sokorunbaa la socota laakiin sokortu maaha dee cunto maaha cunto maaha lagumana bixinayo caanaha miyigaa miyiga jooga caanaha way ku bixinayaan iyagu hadday caano helaan maba caddaysanayaan sanadkani way ku bixin karaan way siin karaan ayib mar haddaan wax kaleba haysan matala waa geeljire kelin geeluu haystaa ciiddaa ka badan wuu wada ilmaan yahay caanuhiiba taqayaa wuu da'ayaa dee wax kalena ma hayo ilaan dhafaruurta bixin maaya iyo midhacaanyada eh caanahan uu haysta ayuu bixinaya kaas ciddi doono marka hasiiyo ee marka marka baaraka allahu fiikum waa inuu dadaallo cibaadaadkeennana aynu ilaashanno allana subxaanahu wa tacaala aynu weydiisanno xaqa inuu ina waafajiyo ilaahay isaga xaqa waafajin badan muslimiinta ciddii dhibaataysana dhibka allah ka saaro ka xaqiisa maqan yahay ee raadinayana xaqiisa allah ha u fududeeyo كبكنا عافماد الله سيئ أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله فيكم قدر كلا بحين يا محبيح فهو صاع بساع النبي صلى الله عليه وسلم صاع وحل لي مركة والله ميسا يو أي ساعة لو ريتري ساعة وحوية وويل ويل بوها ويل كان مركي علماء قياسين وحيلالين قف لحلحال أه afar jeer labadiisaa gacmood uu xidhiidhiyey waa inuu weelkaasi qaadayo waa marka laga hadlayo xagga miisinta ilaan iminka waxna waa inuu miisnaa waxna waa la miisaamaya waxna waa la miisaamaya ee culimmadu qaar gaadhsiiyey saddex kiilo way jiraan qaar kama yareeyeyna way jiraan oo ka dhigaya laba kiilo iyo rubuc لما كيلو هي ربع من ألفي غرام وأربعين جرام لما كيلو هي أفرتن جرام سأحوط كعوها وفي عن إلا قلقوا لما كيلو هي بد لما كيلو هي بد هذه لميسة ينا وإن أدشن دقلي ميستا معنى دقلي دوا إن أنا نسكيلو كيران نسكيلو وإن أنا كيرانين raashinkan aad bixinaysaana waa inuu noqdo raashinka adigu aada cunto sida qaalibka ah inta badan raashinka aada cunto waa in aada bixiso oo bariis iyo baasto iyo daqiiq iyo sareen waxyaabahaasee cuntadeennu ay u badan tahay aragkooga haddaad cunta aragkoogaagaasaad ku bixinaysaa ayib haddaad haruur cunto garowgaagaasaad ku bixinaysaa laakiin haddaanad weligaaba garow afka saarin oo aanad arabikhi cunin haddii maalinta inkastoo la leeyahay maanta bariiska iyo iyo baastadaba waxaa ka wanaagsan garowga iyo qamadida iyo arabikhida ka wanaagsan la leeyahay haddana waxaad cadaalad baa lagaa doonaya an tuxiba liakhiika maa tuxibu linafsik waxaanad aduguba cunin ha siinin dee walaalkaaga miskiinka ah waayo dadka qaar baynu aragnaa un salaada iidayagu xerhadhubu ku sii kalahaya markaa karmiicigii buu soo miisaya baalkan ma cuntid adigu iyo masaakiinta waxaad cunto sii iyagu markaa amba ha iibsadaan amba sekada ha iskaga sii bixiyaan ila iyaga laftigood fidrigii waa idin sii bixiyaan fidriga waxaa kaloo la samayn karaa inta jaarka ah qoyska ugu tabarta daran jaarka ee ugu caruurta badan oo la isugu dari karaa si ay wax waxtarla ugu noqoto oo halkii qof keligii uu ka siin lahaa tobanka kiilo ee isaga ku waajibiyey waa in la yidhaha war xaaskani waa jaarkeenna amba waa ehelka uu iska duruufaysan yahay sakaatulfidrigeenna inteennaa soo qoys ay isugu daro calaqal si uu dhowr bilood raashinuu cunow helo waa la samayn karaa sharcan kuwa miyiga iska caydhoobay intaan bishu dhammaan waa la samayn karaa inta la iskugu dardaro in loo diro amba iyaguba cid ay soo wakiishaano hebel loogu dhiibo ay yidhaahdaan laa maanic dhibaata kuma jirto timirtana waa lagu bixin karaa waa shacaa'ir waa in la muujiyo maalinta aada muslimiintu xataa waxa fiican goobta lagu tukanaya haddii lagu bixin karo xilli horeba ciidamo timaadee in lagu bixiyo laakiin waa in la hubiyo miis waa miisaankana waa in la iska hubiyo waxaad bixinayso waa inaad hubtaa in qadarkii waajib ila waa waajib waxay wamaa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib shayga waajibka aanu ka maarmaynin isaguna waajib buu noqonayaa waa inaad hubtaa gadbadan aada iibsatay ee aada u iibsatay konton kiilo oo inay tahay inay kontonkii kiilo tahay bakhaarka waa inaad tidhaahdo isa bahashana wax ku miisaama waa inaad tidhaahdo igu cabir waa inaad hubto way baashaanba way iska daloshamaan jiirka cunaan meelahaas ka daataan dib bay u tolaan wixii maaragtay haday doonaa khalad baa dhici karaya waa gacan bini aadam waa inaad hubto bidabdi maaragtay inuu waxani wixii yahay waqtiga ay waajibka noqonaysaa waxa weeye quruubu shamsi leylata alciid habeenkaa bisha shuwaal bilato habeenkaa bisha shuwaal bilanayso ayay waajib noqonaysaa qofku xaaladaa haddii uu joogo way ku waajibaysaa wailaa falaa calayh maalan qof baa wuxuu dhintay qoraxdu intaanay dhicinba wuu soo soomay waa uu soo joogay qoraxdu inta amba uu soomin ha yaraado amba ha buko daqiiqada ka hor shantii amba lixdii ilaa lixda iyo dhowr iyo labaatan weyn baynu afuraahay ayuu go-ay qofkuu dhintay waxba ku waajibi maayo waayo waktigii wujuubkaba muu gaadhin bishii o dhan buu soo jooga u iska soomanaa cadceeddu intaanay dhici ka hor baa la oofsaday intaana adaankii maqrib dhicin wax ku waajibayaa ma jiro waayo waktigii sakaatulfudrigu ay waajibka noqon lahayd ma gaadhin inkastoo shawaaficdu ay qabaan awalu leyla min ramadaanba inay waajib noqonayso ayb sidoo kale ilmuhu hadduu dhasho qoraxdu intay dhacday kadib qoraxdii baa dhacday salaadii maqrib baa la tukaday kadib buu isna dhashay isagana waxba waajibku ma aha waayo waktigii waajibku uu gaadhay muu jirinba hadduu ka horeeyana way ku waajibaysaa maalan lixdii buu dhashay waajib bay ku noqonaysaa maqribkii markii laga soo baxay buu dhashay abadan waxba ma saara cidda la siinaya sabana dad culimada ka hadlaana waqtuljawaas iyo waqtulfadiila ayay u kala qaadaan culimada way ku kala duwan yihiin culimada qaar baa qaba in la qadimi karo waana la qadimi karaa qiyaasan cala zakaat maal oo zakaatulmaalka sanadaha abaaruhu ay tiraan ee dhibaatadu ay jirto sanadkan aad joogto iyo ka soo socdaba sakada maalkaaga waad sii qadimi kartaa idan sakaatulfidrigana waa lasii qadimi karaa markii qofkii bixiyey bisha bilowgeedii waxba yuu warwari wuu qadimay insha allahu tacaala waktiga ugu fadliga badnina waxa weeye waktigaa salaada ciida intaan la gelin ka hor kunaa nukriju fii cahdi nabiyi sal alay wasalam yowma alfidri saacan min acaam xadiidka abi saciid alqudri ee khudriy ayb marka baaraka allahu fiikum waa inuu dadaallo sakaat alfidrigana la yska bixiyo si wanaagsan dadka xaqa u lehna la siiyo yaa la siinayaabaa imanaysa markaa waa masaakiintii halkee lagu bixinayaa halkan aad joogto masaakiinteeda ayaa la siinaya waqtulkhilaas sawaab makaa kaana maxalla iqaamatihi aw kayri min bilaadi muslimiin ayaad ku bixinaysaa laakiin meelaha yurubtoo kale dadka jooga ee ambadada iyaga meelaha iska ladan iska jooga ee aan helin bicisakaatulfidrigooda bixisa way soo dirayaan cid bay usoo wakiilanayaan ciddaa ay usoo wakiishaan baa ka bixinaysa oo halkan kaga bixinaysa laakiin inta badan imika waxaynu maqalnaa waxaan joogaa buu ku leeyahay yurub raashinka halkan ku cunaa wuu ka qaalisan yahay kaa cuntaa waaba isu keen xariifinaya ama ogta adeer meeshaa doonto joog jannadaba muu joogo wuxuu sheegayaa bilaadulkufriya sakaatulfidrigu milyaneerka muslimiinta ka ugu milyaneersan iyo ka ugu saboolsan laba kiilo iyo burun baa laga duunaya waa bahabaha wuxuu doonaa shirka kambani filan buu haystaa shirkatu filan buu leeyahay baan hebel buu leeyahay kanuu leeyahay hadaa maa yakhusuna waxa laga waxa laga rabo waxa laga rabaa wix adiga laga rabo bas yaa kuma la furo yiri jimcuhu waa laba ragcadood adigu taajir baa tahay afar tuxo abadan waa noocaas marka hadday lacag badan kuu soo direen la yidhahdeen taayadaa qaaliya bidabdi waxaad bixinaysaa inta qofuu yahay unbaad weydiinaysaa ama inta qofuu mas-uulka ka yahay iyo mise qof baatiin intaa intaa intaad iska bixisay baad ka bixinaysaa inta soo hadhay soo maaha waxaad tidhaha ninow waan shaqeeyey intii kale anaa caseeyey waad u sheegaysaa amba sadaqad baad bixinaysaa ayb اللهم اسقنا غيثا مقيتا هنيئا مريئا عاما صحا ذوقا عاشرا غير ضائق نافعا غير الضار اللهم انا بالعباد والبلاد من الجهد والضك ما لا نشكو الا اليك اللهم انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث والرحمه ورضي الله عن اصحاب رسول الله اجمعين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
الله أكبر الله